sawirkii toban iyonai shan muuse aad yaa an absadi laakiin ilaahay yaa aaminsanaayay madii'asi anseedi masar walaalkiis haaruun iyo usi yaa isla jiraayeen mayna anseeden beledkii boqorka aan joogi boqorkii reer bani israa'iil wayni ka adhay dadkey ini adi soo daayso yaa fadee boqorkiina galbigiis yaa adkaadi wayni ka adhay ani ma soo deeyaaw laakiin haaruun yaa an sheegi inii ushiis ha an usado oo an tago boqorkii meeli an rooge laakiin mucjisadii uunka horraysi yaa rabbiga ki sameeyey meeluun waynikii weelay ushii muuse inay mas ahaan ahaato haaruunna markaas yaa addeeci in awooddi rabbiga ay la jirto ninka la araaw muuse mucjisana aan sameeyaaw masaaridii way arageen in mucjiso weyn laki sameeyey dadka masar dhahdood wayna arkeen mucjisadan midii ahaataba tii ugu horraysay inay tahay tii lamaad yaa way ahaati rakayaa linkisaledi tii saddexaad yaa way ahaati anyahlaa linkisaledi waddankii masar hayawaan walba oo joogina dhimadi walwalba oo masarkii noolaay oo mucjisalka sameeyeyna dhimadaayeen oo hayawaan ahaayeen intiiba ka ahayn dadkii bani israa'iil